Iskuulka labatanka Diseembar ee magaalada Muqdisho ayaa Saka la gaarsiiyay buugga Rajada Waa Innaga ee uu qoray Qoraahore Buuba, waxaana buugaagta ku taageeray ardayda iskuulkoodaba Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. Qoraaga buugga ayaa iskuulka u tagay sidii nuqullada buugga uu u wareejin lahaa isla markaana maamulka, macallimiinta iyo ardayda u gaarsiin lahaa fariinta ka timid Ra'iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya oo ugu talagalay ardayda iyo iskuulkoodaba in buugaagta ay ka faa'iidaystaan. Buugga oo ay ku idil yihiin macluumaad bulshada muhiim u ah ayaa waxaa horraan bandhig ballaaran loogu sameeyay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Maamulka iyo ardayda iskuulka labatanka Diseembar ayaa ka mahadceliyay fariinta Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre ee uu soo gaarsiiyay qoraaga buugga.
Buuggan waxaa la yidhaahdaa Rajada Waa Innaga. Waa buug ku saabsan dhallinyarta Soomaaliyeed oo dhiirigelinaya. Cutubyo badan baa ku qoran buuggan balse cutubka idinkeena qoseeya oo aan idinla jeclaado oo idin hibeeyey waxaa weeye cutubka la yidhaahdo aqoon baa dadka anfacda oo ka waramaya waxbarashadu faa'iidada ay noo leedahay. Waxaan rabaa inaan marka hore idinku dhiirigeliyo waxbarashadiinna. Waxaan rabaa inaan ka rajo dhigin dalkiinna. Waxaan rabaa inaan si fiican wax u barataan. Cidda la rabo inay dalkan beri samata bixiso waa idinka. waxaad siinoo wixii soo koreeyey dadka beri rajada laga qabo waxaan rabaa marka inaydan marnaba ka quusanin waxbarashadiinna inaydan ka rajo dhigin dalkiinna inaan si fiican wax u barataan cutubkaas aqoonta waxaa ku xiga cutub kaloo la yidhaahdo qabyaalad iyo qabiil jeclaysi oo isaguna ka waramaya qurunka qabiilsa isaga dayn lahayn cutubka kusii xiga waxaa la yidhaahdaa deeqda ilaah dalkeenna siiyey isaguna wuxuu ka waramaya nimcooyinka dalkaygu haysto iyo sida uga faa'iidaysan lahayn dalkeenna wuxuu leeyahay nimcooyin badan aan halkan lagu soo koobi karin cutubkaasina wuxuu qeexayaa saa uga faa'iidaysan lahayn waa ku faraxsan aan maanta idiin imaado inaan soo gaarsiiyo buuggayga waxaan rajaynayaa dee inaan tacabkaygu tacab khasaara noqon doonine aad si fiican u akhrisan doontaan buugaagtan buuggan waxaa idiin soo hibiyo idiin soo dhiibay ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ra-iisul wasaare xamse waxaan rajaynayaa inaan idin soo gaarsiiyey fariintiisii idinkuna si fiican u akhrisan doontaan qoraaga buugga rajada waa innaga hore buuba ayaa tilmaamay in buugga uu faa'iido u leeyahay ardayda iyo qof walba ra'iisul wasaare xamsene uu u soo hibeeyey iskuulka labatanka Diseembar